alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwana ila clى الظaalimiin salى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى alih صaxbihi wslma tasliima kaiira waxaynu ikhwaani maraynay sifaة اlculuwi bay noogu joogtay waxaynu carabka marinay aathaarta mualifku uu soo arooriyey waxaynu soo sheegnay daliishiguu mualifku soo daliishaday a amintum man fi samaa aayadda iyo nusuusta la midka ana ee sheegaysa man fi samaa cinda ahli sunna laba macno ayaa lagu fasiraa labadaa macno oo kale ah in la idhaha fi samaa bimacnaa cala samaa baa looga jeedaa iyo in la idhaahdo oo fiidaasi ayaa bimacnaa calaa ah qaacidaduna waxay tahay xuruufu ljari yanuubu bacduha can bacdin xuruufta jarku naaib bay kala noqotaa oo iyadoo laam loo jeedaa ilaa la isticmaalaa ama cagsiga iyadoo calaa loo jeeda macnihii calaa ayaa fii la isticmaalaa xuruufta jarku naaib bay kala noqotaa sidaa awgeed baa man fi samaai ay man cala samaai samadana mid ka mid ah un looma jeedo jinsigaa looga jeeda allaha samaawaadka o dhan ka sarreeya iyo makhluuqiisa kaleba tafsiirka labaad wuxuu yahay in la idhaahdo fii waa darfiya laakiin asamaa waxa looga jeeda alculuw xagga saraa looga jeeda samadan makhluuqa loogama jeede xagga saraa looga jeeda macnuhu wuxuu markaa noqonayaa aamin miyaad ka noqoteen man fi samaai ay man fi lculuw allah xagga sare jira an yaksifa bikum alard labadaa tafsiir ayaa cinda ahli sunna waxa weeye ku bannaan adiladaa fi samaai sheegaysa saladaana kitaabkii hore ciddii ku taxnayd ayaynu kaga soo dharagnaan filaya waxaan intaa ku daraynaa xadiidta mualifku uu soo arooriyey qaar ka mida sanadkoodu waa daciif sida xadiidka rabbana allah aladii fi samaai taqadasa smuk waa xadiidkii ruqyat lmarida waa daciif sanadkiisu fi samaai buu isaga qudhiisu sheegaya kadalika xadiidka cimraan ibni xusein aabbihii xusein uu ku yidhi kam ilaahan tacbudu siaa qudhaysa sanadkiisu waa daciif weeye wakadalika xadiidka abu daawuud uu ka soo arooriyey ee sheegaya masaafooyinka samooyinka u dhaxeeya waa xadiidkii xadiisul awcaalku macruufka ahaa ee aakhirka kitaabu towxiidkana aynu ku soo maray sanadkiisuna waa daciif laakiin intaa dambe wa fowqa dalika alcarsh wallahu subxaanahu fowqa dalik shawaahid bay leedahay shaahid bay leedahay oo aharkii cabdillaahi bin mascuud ee sugnaa ee xasanka ahaa ee xukun ahaana marfuuc ahaa ayaa shaahid u ah isku soo duuduubo nusuusta ku soo aroortay culuwiga ilaahay jala wacalaa iyo sarrayntiisa uu khalqigiisa oo dhan ka sarreeyo waa mid waxa weeye aada iyo aada u badan sidaa awgeed ba a'immada shaaficiyadee waaweyn qaarkood waxay idhaahdeen qur-aanka waxaa laga helayaa kun daliil iyo in ka badan oo culuwiga ilaahay tusinaysa kayrkiina waxay idhaahdeen saddex boqol oo daliil baa laga helaya waxaan u idhaahdaa shaarixu طaxaawiya وhadiه الأnwاaع min الأdilة low bsiطت أfrاadha labalغت naxو أlf daliili faclى الmتأwil an yujiiba can dalika kulih whyhata lahu bijawaabi صaxiixi can bacdi dalik wuxuu sheegayaa adilada uu markii hore noocyadeeda si guud u sheegay in haddii mid mid loo sheego xadiid xadiid iyo aayad aayad inay aada u badanayso culwiga ilaahay jala wacalaa waxa weeye lagu sifaynayaana wuxuu u qeybsamaa sidaynu soo maray saddex qaybood culuwiga nooca koowaad waa culuwu shani iyo culuwu alqahri iyo culuwu addaat saddexdaa weeyi nooca koowaad waa culuwu shani shani ahaan baa ilaahay u sarreeya iyo sharaf ahaan oo kamaal oo dhan baa ilaahay ku sifaysan yahay naqsi oo dhanna wuu ka hufan yahay qaahri ahaanna ilaahay wuu u sarreeyaayoo ilaahay jala wacalaa awood ahaan buu u sarreeyaa wa huwa alqaahiru fowqa cibaadih daat ahaanna ilaahay wuu u sarreeyaa daatada ilaahay jala wacalaa makhluuqa kuma dhex jirta ee wuu ka wada sarreeyaa waanu ka wada baxsan yahay caqiidadii ahlu sunnuhu weligeedba ay qabeen taasay ahayd nooca waliya ahlulbidaca ee ahlu sunnaha ay ku khilaafeenna waa culuwu daadka kaasaa la ysku hayaa kuwa kale la yskuma hayo saa awgeed baad meelo badan ku arkaysaa markay tacaalaa fasirayaan ama culuwiga ilaahay ay fasirayaan qaar badanoo muawilaahi iyagoo le waa culuwu makaanatin laa culuwu makaan makaan ahaan buu u sarreeya laakiin makaan ahaan uma sarreeyo waxaana ahlulcilmigu tilmaameen nusuusta faraha badan ee sheegaysa culuwiga ilaahay oo uu ka mid yahay magiciisa alcaliy oo uu ka mid yahay magaciisa alacla ilan markaynu waxa weeye ku jiro sujuudda markaynu ku jiraynu sujuudsannahay waxaynu nidhaahnaa subxaana rabbiya alacla soo ma subxaana rabbiya alacla subxaana rabbiya alacla marka alaclaa iyo alcaliyuba waa min asmaa illaah labadubana sarraynta ilaahay bay sheegayaan nusuustaasi markaa waxaa laga qaadanayaa sarraynta ilaahay ee si walba uu u sarreeyo qofka markaa noocyadii culuwiga badhna suga badhna diida sida dariiqada ahlu dalaalku ay tahay fa calayhi daliil waxaa la weydiinayaa wuxuu ku kala farqiyey ee noocanna uu ku diida noocanna uu ku sugay wax daliilaho ay u hayaana arrinkaa ma jirto waayahay taasina taa weeye ibnulqayim waa kii lahaa walahu lculuwu min alwujuuhi jamiiciha daatan wa qahran ma culuwu shaani markuu noocyadiisa tirinayay markuu adila badnaanta culuwiga tirinayana wuxuu lahaa yaa qowmana wallahi ina qowlana alfan tadulu calayhi bal alfaani marka masaladani waa masalo sidaa u adilo badan sidaa awgeed baa waxaa u daliila kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam noocyadeeda kala duwan haday tahay sunna qowliya sunna ficliya sunna taqriiriya intaba iyo ijmaaca muslimiinta waxaa intaa weliba lagu sii darayaa caqliga saxiixa ah ee hagaagsan iyo firada saliimka ah ee caafimaadka qabta ilaahay uu dadka ku abuuray intuba culuwiga ilaahay bay sheegayeen sidaa awgeed baa cid kastaa markay ilaahay xaggiisa u jihaysatay rabbigeed baryayso qalbigeeda ka heli maysa allahaasi inuu xaggan ka xigiyo inuu xaggan ka xiga toona inuu ka sarreeyo ayaa qof waliba firadiisa ilaahay ku abuuray uu ka helaya waa arrin firi ah weeye lamana inkiri karo waxaana jira masalada markaa culuwiga kutub gaaroo ahlulcilmigu ay ka alifeen waxaa ka mida kitaabka la idhaahdo alcaliyu alculuw lilcaliyi alcaiim alcaliyi alkafaarna waa lagu daabaca kitaabkaasaa ka mid ah waxaa alifaa alimaamu adahabi raximah llah imaamkii weyne caalimka ahaa muxadidkana ahaa taariikhyahankana ahaa aathaar fara badan buu ku soo uroriyey alimaamu alalbaniyuna wuu soo ikhtisaariyey weliba maaragta waanuu takhriijiyey muqadimo qiimo badanna wuu sameeyey marka mukhtasarulculuwi baa la dhaha isna isagoo nafiisuu jira sheekhan ibnu qudaamo qudhiisu risaalad buu ku leeyahy alculuw la idhaha masalada wkadalik alcalaamaة bn اlqayim wuxuu ka qoray kitaabkiisa la ydhaha ijtimaacu اljuyuush alislaamiya ayuu ka qoray marka kutubta gaarka ahina way jirtaa kutubta guudna waa looga noqon karaa waa masale aad iyo aad waadix u ah ama aharka uu sheegay ee uu yihi وفيma نqل min calaamaaت النabiyi وأصxaabihi fi اlkutb الmتaqadimaةi أnahm إlى akhirih waxa weeye waa ضaciif jidا sanadka lagu sheegay marka la eego waa ضaciif jidا waata kale waxa weeye xaggaa kutubtaa horeya inuu ku qoraa israailiyaadka iyo xaggaasu ku daba leeyahay marka waxba baahi uma qabno adilada صaxiixa ah ee faraha badan baa inagaga filan sidaa awgeed baa ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi rumaynta culuwiga ilaahay la rumeeyo iyo sujuudda ilaahay loo sujuudaa ummaddan gaarkuma aha bale sharaa'ic oo dhammi waxay isku waafaqsanaayeen culuwiga ilaahay kadaalika sujuudduna ummaddan gaar kumay ahayn sidaa awgeed arrin aan ummaddan gaar ku ahayn lama odhan kara iyagay calaamad gaar ugu tahay ta kale wayazcumuuna waa aharkan ku soo aroortay wayazcumuuna wahada alamru laysa bimadxin lianna akara maa yaati azacmu fiima yushaku fiihi taasina ammaan maaha buu yidhi waayo inta badan zacmigu waxa laga shakisan yahay ayaa loo isticmaalaa waxaa kaluu soo arooriyey aharka imaamu maalik markii lagu yihi kayfa istawaa uhi alistiwaau gayru majhuulin wاlkayfu gayru macquuli waliimaanu bihi waajib wasuaalu canhu bidca waxaa la yihi markii su-aashaa la weydiiyey salafku sideena may ahayn ilaahay jala wacalaa aada iyo aad bay u weyneyn jireen waxaan munaasib ahayn ama sax aan hayn marka la dhex galana aad bay arintaasi waxa weeye ay ugu adkaanaysay marka waxaa la yidhi mudduu fooraray markaasuu dhididay markaasuu hadalkan markii dambe yidhi qaacidada ah ee qiimaha badan ee kutusaya salafka hadalkoodu siduu u koobnaa iyo siduu u barakada badnaa alistiwaau gayru majhuulin markuu yidhi wuxuu u jeedaa ay macluumu lmacnaa wahuwa alculuw walirtifaac macnihiisu waa mid la yaqaano istiwaaga waayo luuqa carbeed oo macnaheeda la garanayu ku soo arooray walkayfu kayru macquulin markuu yidhina macni qaabka uu yahay ma garanayno hayru macquulin ay lana inagaan garanahayn waayo kayfka daatada ilaah iyo sifaadkiisa caqligeenna kuma gaari karro kuma garan karro ilaahayna wuxuu uhi walaa yuxiiطuuna bihi cilma cilmiga aynaan ilaahay ku koobeyn bay ka mid tahay arrintaas sidaa awgeed mar haddaan caqligeennu haleelahayn laynoona sheegin inaynu dabagalla maaha waliimaanu bihi waajibun in la rumeeyaana waa waajib limaada liwuruudihi fi lkitaabi wasunna waayo kitaabkiiyo sunnaduu ku soo arooray khabarka noocaas iyo warkaasi inaynu rumaynaana markaa inala gudboon su'aalu canhu bidca in la isweydiiyo canhu can ilkayfiyatina bidca weeye waayo saxaabadii rasuulku may soo aroorin su-aashaa taabiciintii iyo dadkii wanaagsanaana may soo aroorin iyagaana qur-aankan iyo axaadiistan iyo waxanaynu akhriyayna uu ku soo horreeyey markaa cid dambe iyadoo khayr doonaysa inay waxa weeye su-aalaha noocaasa baadhbaadhaa waa bidca la odhanaya iyo dariiqii suubanaayoo laga leexday sidaa awgeed baa alimaamu maalik ninkii wuxuu ihi saara iga saara buu ihi ninka sababtuu ihi saarana waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa laba arrinoo inaanu dadka diintooda shaki kaga furin iyo shubahaad iyo wax la mida arrinka labaadna waxa weeye inaanu waxa weeyaan maaragtay edbiye isaga qudhiisa isaga qudhiisa inuu edbiyo arrintaasi edbin ay noqoto oo waxa uu wada iska daayo waxau ihi sheekh islaam raximahullah qowlkaa maalik markuu sheegay dabadii kamaa fii majmuuci fataawa wa milu hada aljawaabi haabitu can rabicata shaykhi maalikin jawaabtan oo kale waxa kaloo ka sugnaatay rabiica sheekhii la odhan jiray rabiica ibnu cabdiraxmaan rabiicatu ra'yi oo sheikhii maalik ahaa isagana way ka sugan tahay buu yidhi waxaa kaleynu weliba ku sii daraynaa waxaa soo arooray sheekh la odhan jiray abu jacfar atirmidi magaciisa moxamed ibnu axmed ibnu nasr la odhan jiray atirmidi oo ahaa shaykhu shaaficiyati bilciraaqi fii waqtih culimadii horeu ka mid ahaa laba boqol iyo kowdii buu dhashay caalimkaasi ayaa waxa la weydiiyey can xadiidi nusuuli rabbi fanusuulu keyfa huwa baa lagu yidhi sidee baa nusuulku noqonaya yabqaa fowqahu culuwun ma waxbaa ka saraynaya faqaala wuxuu ihi annusuulu macquulu waalkayfu majhuulu waliimaanu bihi waajibun wasuaalu canhu bidca wasu'aalu canhu bidca isaguna nusuulkan markii la weydiiyey keyfkiisa sidii imaamu maalik uu kaga jawaabay ayuu kaga jawaabay waxaaba iska dhici karta jawaabta maalik qudheeda inuu hayey oo waxaa soo aroortay inuu wax ka qaatay ardaydii imaamu maalik wax ka qaadatay inuu sheekhanina wax ka qaatay baa soo aroorta halkaa kolkaa waxaynu ka fahmaynaa sifaadka ilaahay oo dhan halkaasaa la marinaya haddii lagu weydiiye kayfkooda waxaad leedahay macnahoodu waa macluum waa la yaqaanaa kayfka laakiin garan mayno ilaahay baa yaqaan ma fahante in la rumeeyaana waa waajib kayfka in laysweydiiyaana waa bidco sifaadka oo dhan halkaasaa la marinayaa jahmiga iyo ka sifaadka ilaahay diidanee kayfka ku weydiinaya waa mid lagu afwaajinayo wey halkaa waxaynu walaalayaal ka garanay khulaasat lqowl masalada culuwigu waa masalo dheere farqiga u dhaxeeya istiwaaga iyo culuwiga halkaa ayaynu ka garanay ama alfarqu baynahuma fadal sheekh waan garta saddex farqaynu soo sheegnay farqiga koowaad waxa weeyaan istiwaagu waa sifatu ficliya tatacalaqu bimashii'ati illaah ama alculuwu fahuwa sifatu daatiya culuwiga daat ahaan buu ilaahay ku sifaysay in lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha mar walba ilaahay uu sareeya ma fahante xataa markaa aakhire lagu arkaayo isagoo sarreeya la arkaya mar walba sarraynta ilaahay jala wacalaa waa miduu ku sifaysay hada wajhun wawajhun haani weji labaad fadal sheekh jazaaka allah khayr alculuwu acamu min alistiwaa istiwaaga wuu ka camsan yahay culuwigu waayo culuwigu ilaahay wax walba uu ka sarreeyaa baa la odhanaya makhluuqiisoo dhan buu ka sarreeya laakiin istiwaagu isagu waa culuwi khaasa waa culuwi he khaasa ilan isagaba calaa wartafaca soo kumaynaan macnay isaga qudhiisu waa nooc culuwiya laakiin waa culuwi khaasa oo xaguu khaas ku yahay ya carshiga ayuu khaas ku yahay oo istawa cala alcarshi baa dee la idhaa laakiin istawa cala alardi iyo istawa cala aljibaali iyo istawa cala kada iyo istawa cala naas iyo dee lama odhan karo soo ma laakiin waxaa la idhaahdaa istawa cala alcarshi carshiguu khaas ku yahay hada wajhun haani wajhun haaliun weji saddexaad labadaasay meelaa ku joogtay wejiga saddexaadna waxa weeye alculuwu akaru adilatan min alistiwa xagga adilada marka la eego masalada guud ee culuwigaa ka adilo badan waayo istiwaaga kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca salafkaa u daliila laakiin culuwiga intaa waxa usii dheer oo sii raacaya waxa weeye caqliga hagaagsan ee saxiixa iyo fitrada saliimka ahina culuwiga ilaahay way sheegaya ma fahanteen labadaasina way sheegaya marka culuwigiiba adilo badan bay noqonaysaa istiwaaga ka adilo badan sidaa awgeed baa istiwaagan qudhiisu eeg hadda istiwaagan qudhiisu waa min adilati alculuwi soo ma aragtaan waayo ilaahay jala wacalaa carshigoo makhluuqaadka ugu sarreeya uguna weyn hadduu ka sii sarreeyo dee makhluuqoo dhan buu ka sarreeya waa macnuu noqonaya taasi waa mid xataa nuzuulkan aynu soo marray axaadiiu nuzuul aynu ku soo marray iyada qudheedu waxa weeye culuwiga ilahay bay sheegaysa marka waxyaabaha culuwiga ilaahay sheegayaa saynu soo sheegayna waa umuur fara badan qaala wuxuu ihi faslun wa min sifaati illaahi tacaala sifaatka ilaahay waxaa ka mid a annahu ilaahay mutakalimin inuu ku hadlo bikalaamin qadiimin hadal horeeye oo yasmacuhu uu maqlaayo minhu ilaahay waxa ka maqla man shaa ciduu doono min khalqihi khalqigiisa ka mid a samicahu wuu maqlay muusa muuse calayhi salaama minhu min allaahi ilaahay buu ka maqlay min gayri waasitatin iyadoo aanay cidi u dhexayn wsamicahu jibriilu jibriilla wuu maqlay calayhi salaam iyo waman adina lahu ciduu ilaahay u ogolaado min malaa'ikatihi malaa'igtiisa ka mid iyo wa rusulihi rusushiisa wa annahu subxaanahu yukallimu lmu'miniina fi laakhira iyo wa annahu ilaahay subxaanahu yo yukallimu inuu la hadlaayo almu'miniina dadka mu'miniinta ah fi laakhirati aakhira uu kula hadlayo wayukalimuunahu iyaguna ay la hadlayaan waya'danu lahum wuu u ogolaanayaa fayasuuruunahu way soo ziyaaranaya qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi wakallama allahu ilaahay wuxuu la hadlay muuse nebi muuse takliiman la hadal buu la hadlay wa qaala subxaanahu waxa uu rabbi yidhi sidoo kale yaa muusa muusow inii anigu istafaytuka waan ku doortay calannaasi dadka ayaan kaa doortay birisaalaatii firiimahayga ayaan kugu doortay risaalaadka aan kuu soo dejinayo birisaalatiina waa la akhri iyo wa bikalaamii hadalkaygaan kugu doortay aan kula hadlay ee si toosa aan kuula hadlay wa qaala subxaanahu waxaa kaloo rabbi yidhi minhum waxaa ka mida rusushii man kallama allaah ay man kallamahu allaah kuwa ilaahay uu la hadlay sida nebi muuse calayhi salaam wa qaala subxaanah waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa kaana libasharin an yukallimahu allaahu ilaa waxyaa masalada halkan ikhwaani uu ka galay waxay ku saabsan tahay sifatu lkalaam oo sifaadka ilaahay jala wacalaa waxaa ka mid ah inuu hadlo ilaahay uu hadlaa wuxuu doonaanu ku hadlaa hadalkiisuna waa xaq wallahu yaquulu alxaqa wa huwa yahdi sabiil qaluu maada qaala rabukum qaluu alxaqa wa huwa alcaliyu alkabiir watamat kalimatu rabbika sidqan wa cadla ilaahay jala wacalaa hadalkiisu waa xaq weeye hadalkuna ikhwaani waa sifatu kamaal laa sifatu naqsin sifo naqsi maahe waa sifatu kamaal hadalka sidiisaba hadalku oo cidda hadasho ayaa ka kaamilsan oo ka dhammaystiran cidda aan hadlin allaha la caabude xaq lagu caabude kaamilka ana suuragal maaha in la idhaahdo ma hadlo sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku ceebeeyey waxyaabihii la caabudayey dadka qaar ay caabudayeen duuna allah inaanay had lahayn reer banu israa'iil markay cijliga caabudeen muxuu ilaahay yidhi alam yarow annahu laa yukallimuhum walaa yahdiihim sabiila yaanay arkayn inaanu la hadlahayn maxay ka caabudayaan oo waxaan la hadlahayn oo juuq oo odhanahayn oo hadalba kusoo celinayn bay iska caabudayaan wakadalika asnaamtii yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yughni canka shaya waxaana uu yahay markaynu soo koobno madhabu salaf kitaabkii horena waynu ku soo maray kalaamka ilaahay markay waxay ka qabaan marka la eego annahu tacaala lam yazal mutakaliman ida shaaa mataa shaaa kayfa shaa وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة سيدا الإمام ابن أبي العز وكورنا يشرح طحاويضة سلفك وحي قبان لما أنتود أئمة السنة قديما وحديثا إنو إلهي هذا الله قورت دون هذا الله wuxuu doono ku hadlo hadalkiisuna uu wada xaq yahay siduu doono uu u hadlo bixarfin wa sawtin hadalka ilaahayna cod laga maqlo ciddii uu doono ay maqlayso iyo xuruuf buu ka kooban yahay waa bixarfin wa sawt hadalka ilaahay jalla wacala waaya waayo dee marka la idhaa hadal ama ciddaas way hadasha ama waxaas waa hadal luqada carabiga waxa machuud ku ah oo la isla yaqaanaa wax la maqli karo oo xuruuf ka kooban oo la fahmi kara inuu yahay waxaan markaa la maqli karin oon xuruuf lahayn oon cod lahayn dee hadal lama idhaa in la qaydo un mooyaane waayahay markaa guud ahaan taa weeye waxaana u daliila ilaahay jalla wacalaa inuu hadlo aayaadka qur-aanka ah ee mualifku uu soo arooriyey rususha qaar buu ilaahay la hadlo si toosa ula hadlo nebi muuse ba ka mid ahaa sidaa awgeed baa ilaahay yidhi wakallama allaahu muusa takliima ilaahay wuxuu la hadlay nebi muuse la hadal buu la hadlay waa arkaysaanoo takliiman waa mafcuulu mulaq weeye oo waa masder waana masdaru muakidu licaamilihi waa masder caamilkiisa ama ficilkaa ka horeeya kalama adkaynaya waxaana ahlucilmigu yidhaahdeen carabtu markay ficil adkayso ee intay sheegto haddana sii ay sii adkayso yamnacu lmajaaz waxa majaaska la idhaa buu diidaa u meesha ka saara markaa ilaahay wuxuu la hadlay nebi muuse takliiman la hadal buu la hadlay waa sida qurdubi uu ka soo rarayo tafsiirkiisa abubakar annaxaas caalimkii la odhan jiray luqawiga ahaa marka hadalkaasi waa hadal xaqiiqiahoo jira weeye waxaa la yidhi caalimkii la odhan jiray abucamar ibnu alcalaa ee ka mid ahaa quraada sabcada ah qiraadan dee camrada la idhaa sheekha loo tiiriyo ayaa nin mubtadicada ka mida baa arkay isagoo aayaddan akhriyaya wakallama allaahu muusa takliima sidan marka loo akhriyo ilaahay baa hadlay weeyo nebi muuse la hadlay hadalkii baa ilaahay loo tiirinaya dabadeetana wuxuu uhi waxaan jeclaan lahaa inaad akhrido wakallama allaaha muusa takliima oo lafduljalaalaha aada nasbiso haddii allaaha la odhan lahaana faacilku muusa buu noqon lahaa cidda hadashay muusey noqon lahayd oo muusa ilaahay la hadlay wuxuu markaa diidanaayuu ka maaragtay boodsanaa in ilaahay jalla wacalaa hadal loo sugo wuxuu ihi kaba soo qaad bal aayaddan inaan sidaa idhaahdo maxaad ku samayn walamaa jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu aayaddaa kale maxaad ku samayn yanii hadday tan kuu suuro gasho inaad taxriifiso taa kale ma taxriifin karaysid lagama yaabana halkaasuu kolkaa ku go-ay adilada ayay ka mid tahay waanay fara badan tahay oo adiladaa kale qaarna inoo hadheenna way tilmaamaysaa marka masaladaasi waa masalo caynkaas ah oo caan ah oo la yaqaano weeye wuxuu mualifku tilmaamay matnigaa hore ilaahay jala wacalaa hadalkiisu waa qadiim buu yidhi si aynu markaa taa u yara caddayno sifatu lkalaam waa sifatu ficliya waa sifatun daatiya waxay ka mid tahay sifaadka la idhaahdo waa daatiyatu ficliya yani daatiyatu bictibaarin wa ficliyatu bictibaarin aakhar marka laga eego bictibaari waxa weeye annawc waa qadiim weeye hadalka ilaahay jala wacala ama waa daatiyaba dheh oo ilaahay weligiiba wuu ku sifaysnaa hadalka oo ma jirto wakti la odhan karo waktigaasaa ilaahay hadalku ku bilaabmayoo intaa ka hor muu hadli jirin dee ma jirto soo maha weligiiba ilaahay jala wacalaa wuu ku sifaysnaa hadalkiisa wuu ku sifaysnaa kadalika sifaatkiisa kale ee daatiga ah ama kuwa dhinacna ka daatiga dhinacna ka ficliga waaya iyo asmaadiisaba dhinaca laakiin marka la eego aaxaad اlkalaam dhinaca waa sifaة ficliya oo tusaale ahaan dee hadalka waxa weeye goortuu doono uu ilaahay jala wacalaa ku hadlayo dee mid qadiimahoo hore uu sii hadlay maaha hadalku malaa'igta waxa weeye wuxugu sheegaayo kuu ku maamulayo waxa weeye koonka inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun kuwa aakhire ilaahay jala wacalaa dadka kula hadlaayo kuwa ahlu jannaha kula hadlaayo ya qur-aanka markuu doonay hadalka uu ku hadlay dee waxa weeye mid qadiimahoo uu sida ahlubidca qaar qabaan uu waa hore ku hadlay dee ma aha markuu doonuu ku hadlaa marka hadalku waa qadiimu nawci xaadiu laaxaad bay ahlulcilmigu yidhahdaan sifatkalaam waa kuma kalaam waa qadiimu nooc nooc ahaan wuu horreeyo weligiiba ilaahay wuu ku sifaysnaa inuu hadlo laakiin waa xaadiu laaxaado macni marka la eego hadalkan mucayanka ah ee gaarka ah ilaahay goortuu doonu ku hadlay soo maha qur-aankan goortuu doonu ku hadlay ahlu jannaha goortuu doonu la hadlaya qiyaamaha dadka goortuu doonu la hadlaya malaa'igtiisa goortuu doonu la hadlaya soo ma aragtid hadalka ilaahayna mid dhammaanayaba ma aha walow anamaa fi lardi min shajaratin aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaat ullah sidaa awgeed baa halkaa sheekhu u idlaaqo wuxuuhi wa min sifaati illahi tacala annahu mutakalim bikalaamin qadiim buu yihi madhabka ahlu sunnu waa in sidaa loo sii kala caddeeyo haddii qadiimun la idhaahdo oo sidaa loo daayo madhabkaa dee ahlulbidca qaarkood ay qabaan bay u eegaan kartaa waxaa se suuragala laguna fasiray sheekhu inuu u jeedo bikalaamin qadiimin ay hayru makhluuq hadal qadiim oo macni mid aan makhluuq ahayn sidaa hadduu u jeedana waa sax weeye laakiin had iyo jeer caqiidada eriyada waadixaa baa la isticmaalaayo markaa cad waaye ciduu doono oo makhluuqiisa ka mida baa maqashay sidaa nebi muuse u maqlay sida jibriil waxa weeye hadalkiisa u maqlay wahaakada waaye waman adina lahu min malaa'ikatihi wa rusulihi malaa'igtiisa iyo rusushiisa ciduu u ogolaadaana hadalka ilaahay jala wacalaa way maqlaysa oo malaa'igtu hadalka ilaahay inay maqasho adilo badan baa ina tusinaysa waxaa ka mid ah xadiidkii yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileyli wa malaa'ikatu binnahaar maxaa ku jirtay markay ilaahay u tagaan ayaa fayasaluhum rabbuhum wahuwa aclamu bihim kayfa taraktum cibaadii qaaluu ataynaahum wahum yusalluuna wataraknaahum wahum yusalluun ilaahay baa jala wacalaa ayla hadlayaanoo wax weydiinaya marka adilada iyo axaadiidta sheegaysa malaa'igtu inay ilaahay la hadlayso o hadalkiisa maqlayaan aad iyo aad bay u badan tahay qaala almualifu raximah llahu tacaala wa qaala subxaanahu waxaa kaloo rabbi yihi wamaa kaana libasharin bashar uma ahaanin an yukallimahu allaahu ilaahay inuu la hadlaa ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo mooyaane aw min waraa'i xijaabin ama xijaab dabadi inuu kala hadlo mooyaane aw yursila rasuulan ama rasuul inuu usoo diro mooyaane ilaa waxyan waxaa looga jeedaa ilaa ilhaaman wa qadfan fi lqalb ilaahay jala wacalaa qofka qalbigiisa inuu ku ilhaamiyo waxaa kusoo tuuro mooyaane waa iska dhacdaa qofku isagoon hadduu doono rasuulba ahayn inuu ilaahay qalbigiisa wax kusoo tuuro qur-aanka ilaahay waa ka ku yidhi wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih waxyiga halkaa uu ilaahay ku sheegee nebi muuse hooyadii loo waxyoonayey dee muu ahayn waxyi malag loo soo diray ama ilaahay si toosa looga hadlay ilhaam buu hadlay soo maa marka kaasaa lagu fasiray aw min waraa'i xijaabin ama xijaab dabadii sidii nebi muuse oo kale calayhi salaatu wasalaam ilaahay nebi muuse toos buu la hadlay laakiin min waraa'i xijaab buu kala hadlayo dee ilaahay ma arkahayn ilaahay muu arkahayn waayo arrintaa waxa weeye dadku ma awoodaan intay nool yihiin aw yursila rasuulan ama uu rasuul usoo diro siduu nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam malakuljibriil ugu soo dirayey marka ilaahay inuu hadlo oo siyaabaha kala duwan uu basharka ula hadlo ayaa aayadda laga qaadanaya wa qaala subxaanahu waxaa kaloo rabbi yidhi falamaa ataaha markii uu yimi meeshii nebi muuse dabku ka baxayey nuudiya waxaa loogu dhawaaqay yaa muuse muusow inii anigu ana rabbuka rabbigaa baanahay rabbigaa baanahay aayaddanna ikhwaani waxaa laga qaadanayaa ihbaatu sawti lilaah ilaahay jala wacalaa hadalkiisu inuu cod leeyahy cod sawt inuu leeyahy oo sidee looga qaadanayaa dee nuudiya baa ilaahay yihi loo dhawaaqay dhawaquna waa maxay saynu hore usoo maray waa sawt rafiic de soo maah waa codka dheer baa la yidhaha sideedaba nidaa najaaguna waa maxay waa sawt lkhafiy waa codka gaaban weeye labadubana way soo arooreen ha waayahay marka aayadda waxaa laga qaadanayaa sugis hadalka ilaahay la sugaayo iyo hadalka ilaahay inuu leeyahay maxay sawt inuu leeyahay iyo cod wa qaala subxaanahu waxaa kaloo rabbi yidhi inanii anigu ana allaahu ilaahay baan ahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa ana aniga mooye facbudnii iyo caabud waaqimi asalaata lidikri baa la sii socotay wuxuu sheekhu uhi wagayru jaa'isin waxaan bannaanayn an yaquula inuu idhaahdo haadaa hadalkan yanii inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii axadun axadna inuu idhaahdaa ma bannaana axadkaasoo hayrullahi ilaahay aan ahayn cid aan ilaahay ahayna hadalkaa ma odhan karto yuu ku radiyayaa wuxuu ku radeyayaa kuwa mubtadicada ah ee leh qur-aankan ilaahay jala wacalaa ama hadalkan wuxuu ku abuuray meel isaga ka baxsan halkaasuu ka yimi ya shajare iyo wax la mid ah marka hadalka noocana ilaahay cid aan ahayni ma odhan karto sidaa awgeed baa imaamkii weynaayee cabdillahi bn mubaarak la odhan jiray wuxuu yidhi isaga qudhiisu man qaala inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii makhluuqun fahuwa kaafirun walaa yenbagii limakhluuqin an yaquula daalika buu yidhi hadal caynkaasoo kale abuu isaguna sheegay qaala wuxuu yihi waqaala cabdullaahi bnu mascuud cabdullahi bnu mascuud wuxuu yihi radia allaahu canhu idaa takalama allahu ilaahay markuu ku hadla bilwaxyi waxyiga samica sawtahu codkiisa waxaa maqla ahlu samaai malaaigta samada joogta ayaa maqla ruwiya daalika arrinkaana waa laga wariyey can inabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasina saxa mawquufan wuxuu asaxay isagoo mawquufku ah cabdillahi bn mascuud alimaamu alalbaaniyi wuxuu tilmaamay isagoo marfuucana inuu asaxay waxaad sa moodaa wallahu aclam sidaa hore inay sii xoog badan tahay sida bacdulama ay doorteen marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa haddii xataa la ydhaha ibnu mascuud buu ka asaxay waxa weeye lahu xukmu rafci lahu xukmu rafci waayo wax ijtihaadka ee lagu sheegi kara ma aha inuu rasuulka kala kulmay baa lagu xambaaraya waay marka idaa takalama allaahu bilwaxyi ilaahay markuu waxyiga ku hadlo waxaa laga qaadanayaa kow ilaahay inuu hadlo laba hadalka ilaahay yatacallaqu bimashii'atih doonistiisa inuu ku tacalluqo goortuu doono uu hadlo waay saddex samica sawtahu hadalka ilaahay inuu leeyahay sawt ciddii uu doonaa ay ka maqasho soo ma aragtid samica sawtahu ahlu samaa malaa'igta samada joogta ayaa waxa weeye codkiisa maqasha qaala wuxuu ihi warawaa cabdullaahi bnu unaysin saxaabigaasi wuxuu ka wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi yaxshuru llah ilaahay wuxuu soo xashrinayaa oo uu soo ururinayaa alkhalaa'iqa khalaa'iqda makhluuqaadka yowma alqiyaamati maalinka qiyaame curaatan iyagoo qaaqaawanoo xufaatan cagaagan waxba aan xidhnayn kabo gurlan oo buuriye qaba buhman oo madmadow fayunaadiihim wuxuu ugu dhawaaqayaa bisawtin cod yasmacuhu uu maqlaayo man bacuda cidda fogaatay ay maqlayso kamaa yasmacuhu sida uu u maqlaayo man qaruba cidda dhowi yani ka dhowi siduu u maqlaya ka fogina u maqlaya wa hada min khasaa'isi kalaam illaahi jala wacala wuxuu ku dhawaaqayaa ana almalik anaa boqorkiiya ana adayaan anaa abaalmaryihiiya kii abaalmarinaya dadka kala saaraya qof walba maaragta wixii uu kasbaday la kulansiinaya oo addayaan waa almujaazi almuxaasib weeyi almujaazi almuxaasib waa ka addoomihiisa abaal marinaya xisaabinaya wey ma garata rawaahu laimatu aimadaa warisay wastashhada bihi lbukhaariy imaamu lbukhaarina wuu istishhaadsaday o wuxuu ku sheegay waxa weeyaan maaragtay isagoo mucallaqa ayuu saxiixa ku sheegay xadiidkana sanadkiisa marka la ego waa xadiid xasana weeye waa xadiid ee xasana waxaana xadiidka ikhwaani laga qaadanayaa ilaahay inuu hadlo hadalkiisuna sawt la maqlaayo leiyo dadku maalinka qiyaama ay hadalka ilaahay maqlayaan way maqlayaan fayunaadiihim bisawtin ka fog iyo ka dhowey ay wada maqlayaan waay waa waadix soo maaha sawtku waa ku cadyahay waxaa kaloo laga qaadanayaa maalinka qiyaamiyo dhibaatadu dee siday u badan tahay oo dadku way qaawan yihiin oo way kabala yihiin maalinka oo marka hore buhman maxaa looga jeedaa haddaba kelmadda buhman waa yar hariiba aan iyadana eegno buhman waxaa la yidhi macnaheedu waxa weeye ee anahum yaqlibu calayhim asawaadu min shiddati alxari wa min alcarqi wanaxwi dalik maalinkaa kulaylka dareen ay jira ilan cadceeddaa la soo dhoweynayaaye iyo dhididkay dhididayaan iyo waxyaabaha daraaddeed ayay madoobaanayaan marka buhman iyagoo madow buu soo xashrinaya oo dhibaato badan ay ka muuqato waa yoom aad u dhibaato badan albuhmuna waa asawaad waa madowga weeyi sidaa awgeed baa la idhahdaa ayga madow alkalbu albahiim baa la ydhahda alkalbu albahiim waa ayga madow weeyi wa qiila laa yatakalamuuna kalbahaa'imi waxaa kaloo la yidhi buhman iyagoo aan hadlahayn oo sida mayeedhaankaa gebigooduba oo in halkaa laga keenayna waa suuragal waxa weeyaan markaa waxaa jira bahiimatlancaam soo ma hadde bahiimat lancaam waa nicmooleydan markaa bahiimada ah ee aan yeedhahayn ee allati laa tatakalam aan hadlahayn wey waxaa kaloon arkay bacdu ahlilcilmi oo ku fasiraya ay laysa macahum shayu min mataaci dunya waaya marka calaa kulli xaal xadiidkana macnahaasuu inoo faa'iideynaya qaala wuxuu uhi wa fii bacdi alaahaari aaahaarta barh ka mida waxaa ku soo arooray anna muusa muuse calayhi salaam leylatan habeen ra'aa inuu arkay annaara dabka inuu arkay waxaa suuragala dabkaasi inuu yahay dabka ilaahay uu sheegay falamaa ataaha nuudiya yaa muusa inii ana rabbuk taa inay tahay baa dhici karta leylatan buu ra'aa naara naarta arkay oo fahaalathu way ka argagixisay fahaalathu way ka argagixisay oo fafazica wuu argagaxay minhaa iyada xaggeeduu ka argagaxay oo haalo maadadaasi waxaa la yidhaha haalani almru ay afzacanii arrinkii baa iga argagixiyey baa la ydhaha iga bajiyey fanaadaahu rabbuhu rabbigii baa u dhawaaqo yidhi yaa muusa muuse faajaaba wuu ajiibay sariican si deg dega isti'naasan isagoo u heshanaya bisawti codka oo faqaala wuxuu ihi labayka labayka ku yeelay oo ku yeelay hoy ku idhi asmacu sawtaka codkaaga waan maqlaya walaa araa makaanaka halkaaga aad joogtana ma arkaayo fa ayna anta xaggee baad joogtaa faqaala wuxuu ihi ana fawqaka waan kaa sarreeya wa amaamaka waan kaa horeeya wa can yamiinik midigtaada iyo wa can shimaalika bidixdaadama waan jira facalima wuxuu ogaaday ana haadihi sifata in sifadani laa tanbaqii aanay u habboonayn ila lilaahi tacaala ilaahay mooyaane qaala wuxuu ihi kadaalika anta sidaasaa tahay yaa ilaahay ilaahay owe afa kalaamaka asmacu ma hadalkaagaan maqlaya am kalaama rasuulika mise hadalkii rasuulkaaga qaala wuxuu ihi bal kalaamii yaa muusa hadalkaygii baad maqlaysaa muusow aharkana wuxuu ka asaxay ninkii la odhan jiray wahab ibnu munabih ilaa la gaadhaayo ninkaa maaragtay taabicigaha wahab ibnu munabih la odhan jiray waa asaxay laakiin waxa weeye waa min alisraa'iiliyaat un calaa kulli xaal israa'iiliyaatkaasina marka aanay sharcigeenna waxa weeye waafiqin ama sharcigeennu aanu u markhaati kicin waxaa la yidhaha hana rumaysanina hana beensanina soo ma aragtaan marka calaa kulli xaal xoogay waxaana ku yar jira meelo yaro maaragtay ishkaalkeeda leh waayo marka hore waxa ku sugan si aad arkaysa facalima ana haadihi sifata laa tanbaqii ila lilahi tacala soo ma haddana xagga dambe maxaa ku sugan ma hadalkaagii baan maqlaya mise hadalkii rasuulkaaga si kastaba ha ahaatee wuxuunbuu mualifku u soo arooriyey adilada kale saxiixa ah qur-aan iyo xadiid bala inagaga filane nooc dee maaragtay inuu masalada kusii xoojiyo uun bay had iyo jeer usoo arooriyeen ahlulcilmigu oo wuxuu tusayaa inuu maqlay muuse hadalkii ilaahay jala wacala taana dee qur-aankaaba inoo cadaynaya ma garata oo waxa weeyaan marka ay waxweydiiyo wada hadleen waa tahay amaa halkan ana fawqaka wa amaamaka wa can yamiinika wa can shimaalik ilaahay sarrayntiisa ka hor iman mayso dhan walba inuu xigo oo wax macnuu yahay bay ahlulcilmigu yidho lagu tooji lagu tawjiihinaya insaxaba ya waxaa lagu tawjiihinayaa macnuhu waxa weeye ihbaatu ixaadat illaahi jala wacala waxaa la sugayaa ixaadada ilaahay iyo koobista ilaahay oo addoomaha he koobay waayo ilaahay waa muxiiطun bikulli shay soo ma wakaana allahu bikulli shayin muxiita marka ixaadada ilaahay bay tilmaamaysaa ee culuwiga ilaahay ka hor iman maysaa macnuhu noqonay isku soo duuduba walaalayaal sifadan sifatulkalaam waa sifo hadalku aada iyo aada uu ugu batay ilaa sagaal madhab baa ku jira bay idhaahdaan culimadu laakiin laba madhabunba ugu cad labadaasaynu ku gaabsanaynaa madhabka koowaad waa madhabka jahmiye iyo muctasila ay mareen waxay leeyihin qur-aankani aba ilaahay jala wacalaa ma hadlo hadalka ilaahayna jala wacalaa waxa weeyaan maaragtay waa makhluuq ka mida makhluuqaadkiisa waxaanuu isugu idaafeeyey litashriif sida binaaqat allahi iyo beytallaahi iyo oo kale weeyaan ba idhahay meel isaga ka baxsan buu ku abuuray halkaasaa markuu doono uu ka soo dejiyaa ka keenaa hadal ilaahay ku sifaysan yahay ma jira bay leeyihin warkoodu kuwa waa baatil weeye shubahaad baa jira waxyaaba ay qabsadaane shubahaadka iyo jawaabtoodana insha allah kitaabka dambe aynu u dhiganaynaa so aanu kitaabku inoogu cuslaanin qolada labaad waxay idhaahdeen waa ashcariyada iyo markaa kulaabiyada iyo wixii la halmaala waxay idhahdeen ilaahay wuu hadlaa laakiin hadalka ilaahay waa kalaamun qaa'imun binafsihi waa hadal ilaahay jala wacalaa naftiisa uun ku qumay oo aan sawtna lahayn xuruufna lahayn cidina aanay ka maqli karin soo ma aragtid cidinahe aanay ka maqli karin bay dhahdeen markaa waxay sugeen qolyahaasina kalaam nafsaaniya bay sugeen kalaam nafsaaniya ayay sugeen oo waxay idhaahdeen ilaahay hadalkiisu jala wacalaa waa qaa'imun bidaatihi qaa'imun binafsihi sawtna male xuruufna male cidina kama maqli karto ha yeeshe e qur-aankan kariimkaa tusaale ahaan waxa weeye waa cibaaratun can kalaam illaahi hadalkaa ilaahay unbaa laga cabiray oo hadalkii ilaahay qudhiisii maaho hadalka ilaahay ilan lama maqli kare eh mana soo degi kare eh ee waa isagii baa laga cabiray oo malakul jibriil baa cabiray tusaale ahaan ama nebi maxamed baa cabiray qaarkoodna waxay idhahdeen meel baa ilaahay maaragtay uu ku abuuray kaloo halkiibuu ka soo degay calaa kulli xaal markaa iyaguna saasay mareen warkooduna waa war baail ah oo wuxuu khilaafsan yahay adiladii badnaydee sheegaysay sawtka sheegaysay xuruuf inuu ka kooban yahayna shaki ma laho inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudni ilaahay baa yidhi soo ma yaa odhan kara ilaahay ma odhan ilaahay baa yidhi waa hadalkii ilaahay xuruuf baanay ka koobantah xuruuf kama koobna yaa odhan kara ya ma jirto sidaa awgeed baa warkaa ay kulaabiyadu la yimaadeen ashaacire iyo maaturidiyeryana ay ku daba galeen waa war baaila weeye waxaana jira ashaaciradu waxaa jira sifaad ay sugaan oo toddoba ah qaarkoodna waxbay kusii daraaneen laakiin toddoba sifay sugaan toddobadaa sifo waa kalaamka xayaatada cilmiga qudrada iraadada samaca iyo basarka intaasay sugaan oo waxaa lagu jamciyaa bayd odhanaya xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lahu iraadatun wakadaaka asamcu waalbasaru toddobadaa sifay sugaan xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lahu iraadatun wakadaaka asamcu waalbasaru sidaasoy tahay kuwa ay sugayaan xataa si caadiya u wada sugi maayaan dhammaantood oo imanka kalaamka oo kale way sugayaan laakiin kalaamkaay sugayaan waa kalaam nafsaaniya weeye soo maqlibayse waaya wakadalik qudraday sugayaan iraadaday sugayaan waa iraadatun waaxidatun tacallaqat bilmuriidaati azalan waa kuwa idhaahda waa iraado keliya oo horeyn waxyaabaa la doonoo dhan ugu wada tacalluqday marka waxay ku sugayaan iyo waxa la sulu ku sugayana way kala duwayn waayahay labadaa madhabba adigu ugu caansan bale masalada qur-aankuna waa imanaysaa halkaana maaragta waxbaynu kasii yar sheeg sheegi doonaa marka shubahaadna way jiraan ay maaragtay soo arooriyaan iyadana insha allah meel bay kolley ku qoran tahay oo waa horaan markaa ururiyey waxaan wax ka mida idiin akhriyi doonaa insha allahu tacaala kitaabka dambe saanuu kitaabka inoogu coslaanin masaladaa kalaamkuna waa masale aada iyo aada u muhiima kutub gaaroo laga alifayna way jirta kitaab fiican baa jiro la ydhaha alcaqiidat asalafiya fii kalaami rabbi alberiya oo mujalad ah oo aada u qiimo badan oo masaladan aada u faahfaahinaya o balballaadhinaya ninkii heli karaya ha daalacdo markaa waxa weeye ha akhristo markaa ha inoogu joogo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online